sabuuraddii toddobaatan iyo afaraad ilaahow bal maxaad weligaaba noo xoortay oo bal maxaa cadhadaadu ugu kululaataa idaha daaqsintaada bal soo xusuuso ururkaaga aad waa hore soo iibsatay oo aad u soo furatay inay ahaadaan qabiilkaad daxashay oo weliba buursiyoon oo aad degganaatana soo xusuuso tallaabooyinkaaga u soo qaad xagga baabba'a weligiis ah iyo xagga xumaanta uu cadowgu meesha quduuska ah ku sameeyey oo dhan cadaawayaashaadii waxay ka qayliyeen shirkaaga dhexdiisa oo waxay calaamad ahaan u qotonsadeen calaamaddoodii waxay u ekeedeen sidii niman faasas u qaatay hawd jiq ah haddaba shuqulkiisii la qoray oo dhan waxay ku wada dumiyeen gudmo iyo dubbayaal meeshaada quduuska ah dabbay ku dhejiyeen oo waxay wada nijaaseeyeen meeshii magacaaga hoyga u ahayd waxay qalbigooda iska yidhaahdeen kaallaya aan dhammaantood baabbi'inne waxay wada gubeen sunagogyadii ilaah oo dalka ku dhex yiil oo dhan annagu calaamadaha yagii ma aragno oo inaba mar dambe nebi ma jiro dhexdayadana ma joogo mid garanaya ilaa goorma ilaahow ilaa goormaa cadowgu caytamayaa cadowgu miyuu magacaaga caayayaa weligiisba bal maxaad gacantaada midig dib ugu celisaa laabtaada ka soo bixi oo iyaga baabbi'i laakiinse ilaah waa boqorkayga tan iyo waa hore isagoo badbaadin ka dhex samaynaya dhulka xooggaagaad badda ku kala qaybisay oo masbadeedyada ku dhex jirana madaxaad ka jebisaa waxaad kala burburisay madaxyada bahalbadeedyada oo lawiyaataan la odhan jiray oo cunto ahaan ayaad u siisay dadkii cidlada degganaa waxaad kala furtay iro iyo durdurro oo waxaad qallijisay webiyo waaweyn maalinta adigaa iska leh habeenkan adigaa iska leh oo adigaa diyaariyey iftiinka iyo qoraxdaba adigu waxaad samaysay dhulka soohodimihiisa oo dhan oo adigaa sameeyey diraac iyo xagaaba rabbiyo xusuuso in cadowgu caytamay iyo in dad nacas ahu magacaaga caayay qoleydaada naafteeda ha u gacan gelin dugaagga weligaaba ha iloobin nafta masaakiintaada bal soo fiiri axdigaaga dhulka meelihiisa gudcurka ah waxaa ka buuxa hoyaalka dulmiga kuwa la dulmayaanay dib u noqon iyagoo ceeboobay miskiinka iyo kan baahanu magacaaga ha ammaaneen ilaahow sara joogso oo dacwaddaada umudac bal xusuuso siday dadka nacaska ahu maalinta oo dhan kuu caayaan ha iloobin codka cadaawayaashaada kuwa kugu kaca buuqoodu had iyo goorba wuu soo kacaa